iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka siddeedaad ee luukos dumarkii ciise u adeegay markii dambe waxaa dhacay inuu magaalooyinka iyo tuulooyinka dhex marayey isagoo dadka ku wacdiyaya oo u sheegaya injiilka boqortooyadii ilaah waxaana la jiray laba iyo tobankii iyo naago laga bogsiiyey jinniyo shar leh iyo cudurro waxay ahaayeen maryantii la odhan jiray tii reer magdala ee toddoba jinni ka baxeen iyo yo'ana afadii khusas oo wakiilkii herodos ahaa iyo suusaana iyo qaar badan oo kale oo waxooda ugu adeegi jiray masaalka ku saabsan beerreyga goortii dad badan isu soo urureen iyo kuwo magaalo walba uga yimid wuxuu ku hadlay masaal beerrey baa baxay inuu abuurkiisa beero intuu beerayey qaar baa jidka agtiisa ku dhacay oo waa lagu tuntay oo shimbirihii cerka ayaa cunay qaar kalena waxay ku dhaceen dhagax kol alla kolkii ay soo baxeen way engegeen waayo qoyaan ma lahayn qaar kalena waxay ku dhex dhaceen qodxan qodxantiina waa la soo baxday oo ceejisay qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo soo baxeen waxayna midho dhaleen boqol jibbaar goortuu waxaan yidhi ayuu qayliyey oo yidhi kan dhega wax lagu maqlo lahu ha maqlo micnayntii masaalka markaasaa xertiisii weyddiisay oo ku tidhi muxuu yahay masaalkan wuxuu ku yidhi idinka waa laydiin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyadii ilaah garataan kuwo kalese masaallo ayaa loogu sheegaa si ay goortay arkayaan ayaan u arkin oo si ay goortay maqlayaan ayaan u garan masaalka waa kan abuurku waa hadalkii ilaah kuwii jidka yiil waa kuwa maqla markaasaa ibliisku yimaadaa oo hadalka ayuu qalbigooda ka qaadaa si aanay u rumaysan oo aanay u badbaadin kuwii dhagaxa yiilna waa kuwa goortay maqlaan hadalka farxad ku qaata kuwanna xidid ma leh laakiin wakhti yar ayay rumaystaan wakhtiga duufsashadana way iska noqdaan kuwii qodxanta ku dhex dhacayna waa kuwan maqla oo intay socdaan waxaa ceejiya welwelidda iyo hodannimada iyo farxadda ifkan midho bisilna ma dhalaan kuwa dhulka wanaagsanna waxay yihiin kuwa intay maqlaan qalbi wanaagsan oo fiican hadalka ku haysta oo dulqaadasho ayay midho ku dhalaan waxaa ilayska laga barto ma jira nin goortuu ilaysido weel ku daboola ama sariir hoos geliya laakiin wuxuu saaraa meeshii ilayska si ay kuwa galaa iftiinka u arkaan waayo wax qarsoon ma jiro oo aan soo muuqan doonin wax daboolanna ma jiro oo aan la garan doonin oo aan bannaan soo bixi doonin sidaa darteed u fiirsada sidaad u maqlaysaan waayo ku alla kii wax haysta waa la siin doonaa ku alla kii aan waxba haysanse waa laga qaadi doonaa wixii loo maleeyo inuu haysto walaalnimada runta ah markaasaa waxaa isaga u yimid hooyadiis iyo walaalihiis wayna soo gaadhi kari waayeen dadkii badnaa aawadood oo waxaa lagu yidhi hooyada iyo walaalaha ayaa dibadda taagan oo doonaya inay ku arkaan laakiin wuxuu ugu jawaabay hooyaday iyo walaalahay waa kuwan hadalka ilaah maqla oo yeela ciisaa duufaankii dejiyey maalmahaas middood waxaa dhacay inuu doonni fuulay isaga iyo xertiisiiba wuxuuna iyaga ku yidhi dhanka kale oo badda aan u gudubno goortaasay dhaqaaqeen laakiin intay socdeen ayuu seexday oo waxaa baddii ku soo dhacay duufaan weyn oo dabayl ah doonnidiinna ayaa buuxsamaysay oo halis bay ku jireen markaasay isaga u yimaadeen oo intay toosiyeen ayay ku yidhaahdeen macallimow macallimow waa lumaynaaye kolkaasuu kacay oo canaantay dabeeshii iyo hirarkii biyaha goortaasay degeen oo xawaal baa dhacday markaasuu wuxuu iyaga ku yidhi rumaysadkiinnii meeh iyagoo baqaya oo yaaban waxay isku yidhaahdeen haddaba yuu yahay kan amra xataa dabaysha iyo biyaha oo ay yeelaan jinnoolihii reer gadareeni oo la bogsiiyey waxay gaadheen dalka gadareeni ee ka soo hor jeeday galiili goortuu dhulka u degay waxaa la kulmay nin magaalada ka yimid oo jinniyo qaba wakhti dheer dhar ma sidan jirin gurina ma joogi jirin laakiin xabaalaha ayuu dhex joogi jiray goortuu arkay ciise ayuu qayliyey hortiisana ayuu isku tuuray oo cod weyn ayuu ku yidhi maxaa inoo dhexeeya ciisow adigoo ah wiilka ilaaha sarow waxaan kaa baryayaa ha isilcin waayo wuxuu jinnigii wasakhda lahaa ku amray inuu ninka ka baxo maxaa yeelay marar badan ayuu qaban jiray oo waxaa lagu xidhi jiray silsillado iyo bircago oo waa la ilaalin jiray silsilladihiina wuu iska goyn jiray oo jinniguna cidlada ayuu u kuxayn jiray markaasaa ciise weyddiiyey oo ku yidhi magacaa oo wuxuu ku yidhi lijon waayo jinniyo badan ayaa galay markaasay ka baryeen inaannu amrin inay yaamayska tagaan halkaa waxaa joogay daaqsin doofaarro badan ah oo buurta daaqaysa waxayna ka baryeen inuu u fasaxo inay kuwaas galaan kolkaasuu u fasaxay markaasay jinniyadii ninkii ka baxeen oo doofaarradii galeen daaqsintiina jarka hoos bay uga yaacday ilaa badda wayna ku bakhtiyeen kuwii daajin jiray markay arkeen waxa dhacay ayay carareen oo dadkii magaalada iyo beerahaba ayay u warrameen kolkaasaa dadkii u soo baxay inay arkaan wixii dhacay markaasay u yimaadeen ciise oo waxay arkeen ninkii jinniyadu ka baxeen isagoo ag fadhiya ciise cagihiisa oo dhar sita oo miyir qaba wayna baqeen kolkaasuu kuwii arkay waxay iyaga u sheegeen sida jinnoolihii loo bogsiiyey dadkii oo dhan oo dalka gadareeni ku wareegsanaa ayaa baryey inuu ka noqdo iyaga waayo baqdin weyn ayay baqeen markaasuu doonni fuulay waana noqday laakiin ninkii jinniyadii ka baxeen ayaa ka baryey isaga inuu raaco laakiin wuu diray isagoo ku leh gurigaaga ku noqo oo dadka ogaysii waxa weyn oo ilaah kuu sameeyey markaasuu tagay oo wuxuu magaalada oo dhan ku naadiyey waxa weyn oo ciise u sameeyey yayros gabadhiis iyo naagtii dhiigbixidda qabtay markii ciise noqday ayaa dadkii badnaa farxad ku qaatay waayo way wada sugayeen oo bal eeg waxaa yimid nin yayros la odhan jiray oo taliyaha sunagoga ahaan jiray wuxuu isku riday ciise cagihiisa oo ka baryay inuu gurigiisa galo waayo gabadh keliya buu lahaa iyadoo abbaaraha laba iyo toban sannadood jirtay wayna sakaraadaysay laakiin intuu socday dadkii badnaa ayaa cidhiidhiyey naag laba iyo toban sannadood dhiigbixid qabtay oo wixii ay ku noolaan lahayd oo dhan dhakhtarro ku bixisay oo ku bogsan kari weyday midna xaggiisa ayaa dhabarkiisa timid oo taabatay maradiisa darafteeda kolkiiba bixiddii dhiiggeeda ayaa joogsatay markaasaa ciise yidhi yuu yahay kan i taabtay markay wada dafireen butros iyo kuwo la jiray waxay ku yidhaahdeen macallimow dadkii badnaa ayaa ku jiidhaya oo ku cidhiidhinaya laakiin ciise wuxuu yidhi qof baa i taabtay waayo waxaan gartay in xoog iga baxay naagtii goortay aragtay inaanay qarsoonaan karin ayay timid iyadoo gariiraysa oo hortiisay isku ridday oo u caddaysay dadkii oo dhan hortooda waxay u taabatay iyo siday markiiba u bogsatay kolkaasuu wuxuu iyada ku yidhi gabadhooy rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey ee nabad ku tag intuu weli hadlayey waxaa gurigii taliyaha sunagoga ka yimid nin ku leh gabadhaadii waa dhimatay ee macallinka ha dhibin laakiin ciise goortuu maqlay wuxuu ugu jawaabay ha baqin ee iska rumayso wayna bogsan doontaa markuu guriga yimid ninna uma oggolaanin inuu la galo butros iyo xanaa iyo yacquub iyo gabadha aabbaheed iyo hooyadeed maahee kulligood waxay u ooyayeen oo u barooranayeen iyada laakiin wuxuu ku yidhi ha ooyina iyadu ma dhimman waase hurudaa wayna ku qosleen iyagoo og inay dhimatay markaasuu dadkii oo dhan dibadda u saaray oo uu gacanteeda qabtay oo qayliyey isagoo leh yartooy kac ruuxeedii ayaa ku soo noqday oo markiiba way kacday oo wuxuu amray in cunto la siiyo iyada waalidkeedii waa yaabeen wuxuuse amray inaanay ninna u sheegin waxa dhacay